Xarunta Agam oo lagu daweeyo cudurrada ku dhaca maqaarka, ciddiyaha iyo timaha isla markaana dhowaan laga hirgeliyay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa fursado shaqo ka helay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada. Dhalinyaradan ayaa ah kuwo hore u soo dhammeeyay jaamacadaha dalka iyo dibadda kuwaasoo shaqo la'aan ku haysata magaalada Beledweyne. Dr. Cabdiqaadir Gashiin Axmed ayaa raadiyo Beerle uga warramay tirada dhalinyarada ay u saameeyeen shaqo abuurka isagoo sheegay inay sii wadi doonaan shaqo abuurkan.
Runtii xarunta daaweynta iyo daryeelka maqaarka ee Agam waxaa furantay bishii Febraayo sanadka waxayna shaqo abuur u sameysay dad ilaa iyo shan qof ah oo aniga aan lix ku ahay dhakhtar ahaan xarunta markasta waxay u helan tahay inay sii ballaariso wax walba looga baahan yahay gobolka amase degmadan ay keento marka shaqo abuurkaasi sameysay waa dad adiga bulshada ku jiro ayaa wax ka helay cilmina ka bartay oo markasta tababaradeeda iyo kordhinta iyo la talinta sababtoo bulshada meel kasta in wax laga soo qaado markaas dad laga keeno dadkaas la tababaro bulshadaas ay wacyigelin u sameeyaan markaasna ay u badelanta bulshada dhanka cudurrada maqaarka ku badan yihiin hadda waxaan aragnaa aad in kaysaska noogu soo lalaabtaan ay aad u badan yihiin maxaa sababay waa wacyigelinta ayaa ku yil bulshadaas marka markasta ay shaqo abuurka ay imaato bulshadaas keliya dhaqaale le ma helaayeen waxay helayeen aqoon iyo fahan kaleeto ay bulshada ula laabayaan waxayna noo tahay waxtar waxaana danaynaynaa markasta inuu horumarino mishiino kale keenno xarumo kale aan furno gobolka dhan aan ku ballaaranno markaasna shaqo abuurka aan sii badino qaar ka mid a dhalinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta agam ayaa u mahadceliyay maamulka xaruntan waan ku dhawaay horta magacayga waa cabdifataax cumar cabdi waan ku faraxsanahay inaan kamid noqdo shaqaalaha kamid waxaan qaabilsanahay qaybta farmashiga waan ku faraxsanahay shaqo abuurkan laga sameeyey maamulka waxaan u mahad celinaa agam fursaddan shaqada ay siiyaan horta idaacad beerley waa ku dhawahay magacayga waan istaah cabdicali waxaan ka shaqeeyaa oo fursaddaa u helay agam oo ah daryeelka maqaarka iyo waxaan ku faraxsanaa meesha inaan ka shaqeeyo waxaan u mahadcelinaa maamulka agam wax badan waad dareemi kartaa magaalada la joogaa waa iska shaqalaan dhalinyar waa leeyahay wax waa la bartay marka waan ku faraxsanaa inaan sii shaqeeyo meeshaan xaruntan ayaa waxaa fursadaha ugu badan ka helay dhalinyarada jaamacadaha kuwaasoo intooda badan soo bartay cilmiga caafimaadka